gudoomiyaha degmada waaberi ee magaalada muqdisho ayaa ololo nadaafadeed ka sameeyey wadooyinka waaweyn ee ku yaala degmada ujeedka ololahan ayaa ahayd bilic soo celinta iyo nadaafadda degmada in si wadajir ah looga wada qeyb qaato xuseen xasan maxamuud gudoomiyaha degmada waaberi ee magaalada muqdisho ayaa ka warbixiyey ololahan ay bilaabeen waxaan saaki shaqa ka bilownay degmada waaberi gaar ahaan waddada filayberia oo aan saaki kow iyo tobankii ilaa hadda oo saacaddu tahay laba saac iyo bar aan shaqa ka wadnaa shaqadaas oo ay garab nagu siiyaan nagu siinayaan maamulkamaamulka gobolka banaadir waaxyihiisa kala duwan sida waaxda qorshaynta iyo waaxda xafiiska xogeyaha guud iyo xafiiska duqa magaalada muqdisho iyo dhammaan shaqaale weynaha inta badan shaqaale weynaha waaxyahaas oo halkan ku soo xaadiray iyo degmada waaberi hooyooyinka iyo waaxyihii shaqadan u taagnay maalin walba oo ayagana xaadir ku ah waxaan u mahad celinayaa gudoomiyaha gobolka banaadir axmed duqa magaalada muqdisho oo shaqadan jadwaleeyey muhiimad gooniyana siiyey in maalin walba iyo subax walba ay ka dhacdo maxaa la dhaha degmooyinka degmo ka mida ayna noqoto shaqa rootiino oo maalin walba taagan aad baan ugu mahad celinayaa shaqadaana saaka waxaa weeye waddadan sidaa aragtaan quruxda ka muuqata iyo saaka markaan soo gelayna farqi weyn baa u dhexeeya marka in aan subax walbana u taagnaano oo subax walba degmo laga shaqeeyo oo maamulka iyo shaqaalaha gobolka banaadir ay degmooyinka heli hoob la garab taagnaadan aad baan ugu mahad celinaynaa ololahan ayaa door ka qaadan doono dardargelinta howlaha nadaafadda iyo horumarinta adeegyada bulshada ee ka socda degmooyinka magaalada muqdisho